barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a waaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanaya efnimada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah koob iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tilmaamayso lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idila socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena dowrnimona waxaa kamida warbixin ku saabsan sida dhallinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab qaarkood ay shaqo abuur uga samaystaan qaadista sawirada waxaan samey camera ayaan soo iibsaday markaan soo iibsaday kadib waxaan skiilka aan soo bartay ayaa waxaan samaystay inaan ku shaqaysto waayo farsamada oo sawir qaadista waa farsamo aada u fiican run ahaanteeda dhallinyarta wax barteen waxaan dhihi lahaa farsamada yeeb ka faaideysta oo gala iskuulka ee sawirqaadasta nool soo biira waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaargarow xoogan oo dadka reer buuramo ay ugu jiraan soo dhoweynta munaasabadda ciidda kaalimihii qasiidooyinka ramadaan iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa si culus u duqeeyey marinka khaza israa'iil ayaa sheegtay in gantaalo laga soo gamay khaza lagu tuuray magaalada qudus wasaaradda caafimaadka ee hoos tagta ururka xamaas ee ka tarisa khaza ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal qof ay dhinteen dhinaca israa'iil baarlamaanka israa'iil ayaa la kala fasaxay markii duqayntu ku bilaabantay qudus inkastoo aan khasaaro laga soo sheegin ilaa iyo hadda dowladda afghanistan iyo kooxda hubaysan ee daalibaan ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo xabajoojin ah inta lagu jira munaasabadda ciidda soonfureed arintan ayaa kusoo beegmaysa xili dadka degan caasimada kaabuul ay baroordiiq u sameynayaan tobaneeyo gabdho iskooley ah oo qarax lagu dilay sabtidii weerarkaasi ayaa ka dhacay banaanka dugsiga sare ee sayid al shuhada ee xaafada daash barji ku dhowaad lixdan qof oo u badan gabdho iskoolka dhiganaya ayaa ku dhintay halka boqol iyo konton qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dadka reer afghanistan ayaa cambaareeyay weerarkaasi iyagoo sheegay in aysan sabab lahayn dilka caruurtan waxaanay ugu baaqeen kooxaha dagaalamaya inay rabshadaha joojiyaan si caruurtu ay u hesho waxbarasho dowladda afghanistan ayaa ku dhawaaqday maanta oo talaado ah maalin baroordiiq qaran loo sameynayo dhibanayaashii qaraxaasi ku dhintay halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington diyaargarow xoogan ayaa laga dareemayaa in loogu jiro soo dhoweynta munaasabadda ciidulfidriga meelo badan oo kamida caalamka iyo dalalka islaamka dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada boorama ayaa sanadkan si weyn isugu diyaarinaya soo dhoweynta maalmaha farxadeed sida uu warbixintan ku faahfaahinayo haashim sheekh cumar good iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada boorama uu diyaargarowga ciidalfidri waxaana camiran suuqyada magaalada wadooyinka bartamaha magaalada boorama ayaa laga xidhay gaadiidkii isku soconayey si ay u fududaadaan isku socodka dadweynaha wax ka qadanaya suuqyada magaalada boorama haddaba qaar ka mid a ganacsatada suuqyada magaalada ayaa iyagu uga warramay idaacadda v o a sida ay ugu diyaargaroobeen ciidda iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigu sida sanadkan uu yahay maadaama dalka ay ka jiraan xanuunada coronavirus anigoo magacagu yahay axmed maxamuud axmed waxaan u keennay caruurtu caruuruhu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid a kubadihii baa ka mid a gaadhyaashii baa ka mid a qoryihii ayaala ku ciyaarayeen baa ka mid a baaskuuladii baa ka mid a waxaa kaloo jirta caruurta waxaan ugu talagalnay inaan qiimadhimis u samayno ay ku qanacaan waxaan u sheegay markaa dadweynaha magaalada boorame ku dhaqan iyo hareeraheedaba inaan u jebinnay ciidul fidrida awgeed agabka ay caruurta ku ciyaaraan saxafi xaashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorame aad baan u ku mahad celinaya iyo weliba idaacadda v o eda
waxaad ka warrantaa wakhtiyadii hore ee ciidihii hore maadaama aad ka mid ahayd dhallinyarada iibisa agabka carruurtu ay ku ciyaaraan iyo qalabka kale ay isku qurxiyaan ciidihii hore iyo ciiddan farqiga udhexeeya muxuu yahay weriye farqa udhexeeya waxaa ka mid a inuu jiro xanuunkan coronavirus ee dadkii aafeeyey sidaa daraaddeed isbeddel baa jira xagga ganacsiga oo ganacsigii waxaad muddaa inuu hoos isu liito ciidihii kale way ka yar liidataa ciiddani ciiddii horeba oo waxa saamayn ku leh caabuqan coronavirus ee dadkii saamaynta ku yeeshay sidaa daraaddeed caqabad waa jirtaa oo ganacsigu waa liitaa habase noqota ee maadaamuu jiro caqabado annaguna waxaa sameyn dadka inaan u jebinno si ay uga faa'iidaystaan agabka ay carruuru ku ciyaarayaan kuna maaruroobayaan maalmahan barakaysan ee ciidulfitrida
waxaad mooddaa suuqa inay ilaalinayaan ciidan ciidankaasi muxuu faa'iido idin leeyahay biliiska laydinkan ciidankaasi faa'iidadiis waxa weeye waxaa jira maalmaha ciidda waxa soo baxa dhallinyaro runtii aan akhlaaqoodu wanaagsanayn oo ku kaca falal aan amniga u wanaagsanayn oo ay ka mid tahay xatooyada sidaa daraaddeed boolisku allaha barakeeya wayna ku mahadsan yihiin ammaanka ilaalinayaan waayna weli maanaan arag wax xatooye ah intaa ay boolisku yimaadeen waxaanan u nimid in ilaa iyo intii tobankii dambe ilaa iyo ilaa shan iyo tobankii dambe waan joognaa suuqa wax la xadayna maanaan arag marka boolisku ammaanka si wanaagsan oo qurux badan bay u sugayaan magacaygu xildhibaan maxamed ismaaciil habane caawa bisha kana mid a ganacsatada suuqa santarka ganacsadaha ama suuqa bacadlaha ee dharka lagu iibiyo aan ka mid ah dadka ganacsadaha halkaa degan waxaa caawa bishu tahay rabadaan siddeed iyo labaatan waxa aan soo soomanayn toddobiyo labaatan maalmood oo berri ku tahay siddeed iyo labaatan aakhiru makhfiradana aan marayna bisha rabadaan muxuu ahaa dembidhaafkeeda oo ugu dambeeyey waxaan ilaahay baryaynaa oon ilaahay mar labaad ka tuugaynaa inuu acmaashayda aqbalo inuu acmaashayda aqbalo quluf walbana muxuu ahaa sawaabka u helo khayra ilaahay inuna siiyo oo camalkooda ku celcelinaha naga dhigo xagga ganacsiga iyaga bisha rabadaan waxay leedahay fadliyo badan waxaan u diyaargarownay ganacsiga iyaga oo muxuuha bisha inta badan ay ku xisaabtamaan dadka dharka iibiyan ka mid ahay alxamdulilah suma alxamdulilah wixii rabbi qadaray waannu hellay dadkuna aad bay noogu camiran yihiin mid ka mida isaguna ganacsada adigoo magacaaga ku bilaabaya siaad ugu diyaargarowdeen ciidda maadaama ay tahay gebagabadii lagu jiro labadii maalmood ee ugu dambaysay bisha rabadaan bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magacaygu maxamed mamed dugsiye kana mida ganacsatada magaalada boorama alxamdulilahi rabbilcaalamiin si wanaagsan baan ugu diyaargarownay ilaahay baa mahadle noo soo suurtogeliye inaannu caawa sagaal labaatan soo maydno si nabadgelyaha baan u soo soonnay ilaahay roob iyo nimcad buu mataqaanaa nagu saaciday waxa weeyaan khayr iyo mataqaanaa nimcad baanu soonkii ku soo dhammaysannay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidaa mataqaa noogu dhammeeyo sanadka sanadkiisaana noogu gaarsiiyo nabadgelyo nabiyo bashbash iyo barwaaqo ummadda islaamka meel kastoo joogaan waxaan leenahay insha allah ku ciida ciid wanaagsan ciid khayr qabta hallas wala cafiyo ummaddu mataqaana intiina liidata u naxa hallas taageero hallas taakuleeyo magacay waa maxamed ali cabdi xasan oo ka imday ruqi oo gobolka awdala oo halka meherad ku haysan jiray oo meheradii maadaama maxaa dharkii bisaaradaay ka dhaceen iyo maxaan ku raadaaye kanoole iyo maxaan ku raadaaye ariyaho liibsan waaye iyo wax markaa buurama u imatay iminkaa shaqeeyo waxbaan ina dhaynayaa markaa waxaan raadinayaa inaan maxaan kule shaqaa qabto maadaama dharkuyro maxaan kule shaqadiis ay xidhan tahay dee iid iyo wax kulaneeyo shaqa raadis maadaamaad tahay wiil dhallinyara oo ka yimid deegaankaasi ruqi meheradna ku lahaa magaalada ruqi ee gobolka awdal ka tirsan sababaha aad u timid magaaladan bowramana ay tahay inaad shaqo ka raadso maxaa meheradaadii aad ku lahayd tuuladaasi soo xidhay waxaa soo xidhay sababta ka dhacda waxa weeyaan xoloba liibsan waaye baxaabkan lexaabkan liibsan waaye markaa dhulkuba kala socod ma jiro markaa si awood baan suuq meesha ugu soo gudbay iminkaan kan shaqo ka raadinaya bowrama sanadkan bisha rabadaan waxay ku soo hagaagtay sidii sanadkii hore wakhti uu dalka iyo dalalka kale ee dunidaba uu saamayn ku yeeshay xanuundhalyaha covid taasoo ay u dheer tahay abaaro iyo daadad ka dambeeyey abaarta oo saamayn ku yeeshay dhulka miyiga ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o e boorama
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamma dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsane sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahano caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o e-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qaybqayb ah hadduu eebba idmo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qasaa'idkan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa qaarkood waxay noloshooda ku maareeyaan xirfadda sawirqaadista dhallinyaradan oo isugu jira qaar ka tegay waxbarashada duruufo nololeed awgeed iyo qaar ka baxay dugsiyada sare oo aan shaqo helin ayaa xirfaddan sawirqaadista shaqo abuur u noqotay dhallinyaradan ayaa goobaha bilicda qurxoon ee ku yaala degmada dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga sawirada uga qaada dhallinyarada wariyaha v o eda ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yowal ayaa warbixintan soo diray qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa ilaa ay dhaqaale ka heli karaan waxay ka dhigteen sawirqaadista dhallinyaradan oo isugu jira qaar horaan waxbarashada dugsiyada sare ka baxay iyo weliba sidoo kaleeta qaar waxbarashada dhexda ooga tegay duruufo markaasi dhanka nolosha awgeeda dhallinyaradan ayaa subax kasta iyagoo wata agabkii ay sawirada ku qaadi lahaayeen waxay tagaan goobaha markaasi bilicdooda ay wanaagsan tahay ee ku yaalla degmada dhadhaab iyo sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo halkaasi ku suga macmiishoodii ay sawirada ka qaadi lahaayeen dhallinyaradan ayaa sidoo kale waxay duubaan aroosyada iyagoo markaasi il dhaqaale ay u tahay dhallinyaradan ayaa xiliyada ay dadkan sawirada ka qaadaan waxay markiiba markii ay u hagaajiyaan amaba ay u caddeeyaan amaba midabkii ay doonayeen dadkan ay uga dhigaan waxay ku wareejiyaan dadkii lahaa iyago oo ugu shuba telefoonada ay wataan amaba sidoo kale markaasi agabka falaashka loo yaqaano ee kombyuutarada wax looga gedisto dhallinyaradan qaarkood oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay sheegeen taniya intii ay bilaabeen shaqadan sawirqaadista in wax badan uu iska bedelay noloshooda iyo weliba midda qoysaskooda islamarkaana ishan sawirqaadista ay tahay isha keliya ay ka helaan dhaqaale ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda maadaama uusan ku filayn gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka qaar ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a waxaa hadalladoodii ka mid ahaa magacaygu waa yaasiin xasan maxamed waxaan joogaa xeryaha qaxootiga dhadhaab run ahaantii iskuulka waxaan bogay ka sidoo kale waxaan soo bartay sidii loo qaada sawiraanta oon loo qurxiyo fursad waxaa ii siisay hay-adda nrc balse mau helin inaan hore uusii shaqaysto laakiin hadda waxaan ku shaqaystaa farsamada sawir qaadista oon loo qurxiyo taas ayaan reer ku biishtaa ayaana aan ciyaal ku korsadaa marka run ahaantii fursad aad ay aad u weyn waa nin dhallinyaro hadduu wax soo barto inuu shaqo abuur asaga iskiis samaysto hadduu hay-adaha kale oo shaqo uu ka waayo marka yaasiin waxaa ka tagtaa xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab dhadhaab baa tagtaa goobaha quruxda badan ama bilicda wanaagsan baa dadka sawirra ooga qaadaa maxay marka noloshaada ka bedeshay run ahaantii nolosheeda sidaan hore u sheegay wax badan bay ka bedeshay dugsigii sare waan ka baxay wax shaqo kama helin hay-adaha samafalaha xeryaha qaxootiga joogaan waxaan samey kaamira ayaan soo iibsaday markaan soo iibsaday kadib waxaan iskiilka aan soo bartay ayaan waxaan aan samaystay inaan ku shaqaysto waayo farsamada oo sawir qaadista waa farsamo aad u fiican run ahaantii dhallinyarta wax barteen waxaan dhihi lahaa farsamada yeeb ka faa'iidaysta oo gala iskuulka ee sawir qaadista noola soo biira marka qaab noocee aad sawirada u qaadaa
sawiraanta waxaan u qaadaa qaar oo basbar foto lo oo sawiraanta haafka ah iyo sidoo kale sawiraanta fulka inkastoo beryahan hay-adaha xitaan aan shaqooyin aan u shaqaynayo oon sawiraanta loo qaadayo hay-adda n r c oo kale in badan ayaa lasoo shaqeeyey sawiraan aan usoo qaadqaaday fursado aad u muhiim ayaa fursadahaasna marka tusaalahaan oo kale markaad goobaha hoteelada qurux badan dhadhaab oo kale ama goobaha quruxda badan ee xerooyinka dadka aad sawirada uga qaadayso ee qaabkeeda uga qaadaa sawiraanta horta way keliyihiin sidaan hore u sheegay dumarka iyo wiilasha way kala gudsan yihiin sawiraanta laga qaadaya dumarka markaa sawiraad qaato waxay jecel yihiin in saa-id loo cadeeyo la qurxiyo make up loo mariyo jaalanjiyo badan ayay meeshay leeyihiin laakiin wiilasha waa inka way iska fududtihiin waa wejiga ka bedeli dharka ka bedeli dhac waad u hagaajina run ahaanta horta nolosheeda wax badan ayay ka bedeshay sawir qaadista waayo maalinta waxaa laga yaabaa in ay usoo waca toban qofood oon jaanisataan u heli waaya sawiraanta aan kasoo qaado nolosheena wax badan ayay ka bedeshay sawir qaadista magacaygu waa aadan cabdi ibraahim waxaan joogaa xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga xagadheera waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ku shaqaystaa xirfadda ama mataqaanaa qaadista sawirada sawiraantan waxaan bilaabay muddo aad u fog kadib markiin bagay dugsiga hoose iyo dugsiga sare aanan shaqo mataqaanaa hayad aanan helin ama xafiisyad aanan helin danta waxay igu qasabtay inaan barto kaamirada kadibna aan ku shaqaysto hadda si iskii ayaan kaamirada ugu shaqaystaa sawiraan ayaan qaadaa aroose ayaan duubaa aroosada oo kaleeto xaflada oo kale ayaan tagaa oo mataqaanaa aan duubaa oo mataqaanaa liiga wacaa intaasoo dhan aan sameeyo waa mataqaana waxaan noloshayda ku maareeyo sidaad og tahay qof bili-aadam ah oo nool oo koomka saaran oo aan shaqo haysanin dhibkiisa wuu fara badan yahay marka qof walba inuu xirfad yeesho uu ku shaqaysto kana madax banaanaado amase ama uu ka marmo mataqaana inuu ku tiirsanaado qof kale wax aad loo baahan yahay marka xirfadan waxaan arkay mataqaana inaan ku shaqaysan karo noloshii horumar ugu gaari karo hadeertaan waan ku shaqaystaa aniga mataqaana waa isku biraa waa isku dabiraa shaqsiyan ee dhallinyar ahaan waxaan rajeynaa mataqaana in noloshii horumar ugu gaaro sida mataqaana in waxaan ku shaqaystay aan aan meel ka dhigto ku guursado mustaqbal ka yeesho waa ina caddahay waan ka samaynaya marka ma ahan qofku inuu meel fadhiyo oo mataqaanaa shaqsi uu sugo ama mataqaana ama mataqaana uu dhaho hebela shaqay siinayo ama hebela shaqo ka helaya ama xafiisan ka shaqaynaya qof walba maanta mataqaana waxbuu samayn karaa waxbuuse noloshiisa ku dabiri karaa marka siyaabo kala duwan ayaa marka ugu shaqaynaa mar annagaa mataqaanaa baxno sidaad ogtahay dhadhaab waxaa ka jira xarun mataqaanaa la dhaho aqalhori halkaasoo dadka iskugu imaadaan qofka danayn inuu sawir fiican galo quruxsan waa goob markaa aad qurux badan dadka iskugu imaada halkaasaan subaxdii kaleeto aan tagnaa waxaan u diyaargarownaa in ciddii halkaa nooga imaado mataqaana aan sawir ka qaadno sawirada halkaasaa lagu qaaday wiilal iyo gibdho waa laga qaadaa qeybo kala duwanna way leeyihiin oo waa loo qaadaa marka dabcan waxaana sii jeclaan lahaa mataqaanaa in dhallinyarada badan oo joogto xeryaha dhadhaab ay ka faa'iidaystaan fursadahan waxaa jirto hay-ada inta badan dhallinyarada ee tababar oo tababaro siiya hadda hay-adan n r c norwegian refugee council ladhaho kaleeto yeeb waxay leedahay xarumo dadka lagu tababaro oo kamirada lagu barto oo mataqaanaa kadibna qofku haddii kamirada la baro uu fahmo haddii uu agoodo inuu iibsado ama koox oo kale dhalinyar mataqan inta camera la siiyo dhiskatoobe la siiyo ay suuqa la geli karaan ku shaqaysan karaan marka qofka hadduu ujeeda wuu ku shaqaysan karaa noloshiisana wuu ka marin dhilan karaa mataqaanaa wuxuuse dhaamaa qof mataqaanaa jiifo iskuol bage oo maanta jiifo leh iskoolan bage mataqana waxbarasho waan dhameeyey shaqo ma haysto waan iska jiifaa marka muhiimadda way ka mugoyn tahay taas waxaan u arkaa mataqan inay aad iyo aad muhiim u tahay waan ku farxsanayn xirfadan ku shaqaysto dhalinyaradan xilligan ku shaqaysta xirfadan sawirqaadista ayaa sidoo kale waxay baraan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab walow dhallinyaradan qaarkood ay ka barteen xarumaha farsamada gacanta ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalka axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijka dhallinyarada ee v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo faarax bulu
aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta fulham ayaa xaqiiqsatay inay ka baxdo horyaalka ingiriiska ee premier league islamarkaana ay hoos ugu noqotay kooxaha heerka labaad kadib markii garoonkeeda ay labiyo eber uga adkaatay kooxda banley oo iyana u halgamaysay joogista booskeeda xil ciyaareedka soo socda guuldaradan ayaa ka dhigan in kooxda fulham ay ka dhacday kaalinta siddeediy tobnaad iyadoo iskale labaatan iyo toddoba dhibcood kana hooseyso toban dhibcood kooxda kusoo xigtay ee southampton waxaana horyaalka ka dhiman saddex kulan oo qura aad ayaan uga xumahay natiijadan wayna ay dhaawacday runtii mana jirto erayo aan kusoo koobi karo oo aan ka ahayn in guuldarro weyn ay nagu habsato xilli ciyaareedkan ayuu yidhi tababaraha kooxda fulham scott barker fulham ayaa ku birta kooxaha westbrom albion oo axaddii iyana ay xaqiiqsatay inay ku laabatay kooxaha heerka labaad kadib markii ay ka adkaatay kooxda arsenal iyo sidoo kale kooxda sheffield united oo iyana muddo dheer ku jirta kaalinta ugu hooseysa ee horyaalka taageerayaasha kooxda fulham ayaa culays saaraya milkiilaha kooxdaasi shahiid khan oo u dhasha waddanka bakistan islamarkaana haysta dhalashada maraykanka iyagoo ku cadaadinaya in midkood uu iibiyo kooxda ama uu dul dhigo malaayiin dollar oo maalgashi xoog la ah maadaama fulham ay markii saddexaad ku laabanayso kooxaha heerka labaatan iyo intii uu ka iibsada kooxdaasi maxamed alfayed tababaraha kooxda manchester united ol gan sosha ayaa taageerayaasha kooxdaasi ku booriyey inay ogolaadaan kulanka horyaalka ee khamiista la ciyaari doonaan kooxda liverpool iyadoo dhinaca kalena la ilaalin doono banaanbaxyada la qorsheeyay inay ahaadaan kuwa aan rabshado wadan ciyaartan oo jadwalkeedii hore ahaa labadii bishii mey ayaa dib loo dhigay kadib markii taageerayaashu ay sameeyeen mudaharaad ka dhan ah qoyska galaaser ee iskale kooxdaasi iyagoo ciyaartooyda kooxdana u diiday inay kasoo baxaan hoteelkii ay deganaayeen una diiday inay soo galaan garoonka old trafford ilawareedyo ayaa e s b n u xaqiijiyay in mudaharaadyo dheeri ah la qorsheynayo marka ay liverpool khamiista soo gaarto old trafford laakiin tababaro soosha ayaa sheegay in ciyaartooydiisu ay doonayaan inay fursad u helaan ay kaga adkaadaan kooxda uu hogaamiyo yorgen club waxaan doonaynaa inaan dhegaysano taageerayaasha ciyaartooyduna waxay rabaan inay ciyaaraan ciyaartan dabcan waxaan doonaynaa inaan garaacno liverpool iyo lester city sidaa daraaddeed waxaan yeeli doonaa wax kasta oo aan u awoodno taageerayaasha si aan ugu dabaaldegno gudaha garoonka ayuu yidhi tababaro soosha booliiska magaalada manchester ayaa sheegay in rabshadihii taageerayaasha manchester united ee labadii bishii mey ay ku dhaawacmaan labaiyo toban sarkaal khilaafka taageerayaasha manchester united iyo qoyska milkiyadda kooxdaasi iskale ee galaser family ayaa soo xoogeystay kadib markii manchester united ay kasoo muuqatay aas-aasayaasha horyaalkii fashilmay ee kooxaha qaaradda yurub ee lagu magacaabi jiray european super league ugu dambeyntiina dhegaystayaal weeraryahanka kooxda manchester united edson cafane ayaa kordhiyey joogitaankiisa kooxdiisa waxaana sidaa xaqiijiyay tababaraha kooxdaasi olgan sosha waxaana ciyaaryahankan uu saxiixay heshiis cusub oo muddo sanada uu kula sii joogi doono kooxdiisa old trafford kaasoo dhammaanaya dhammaadka xil ciyaareedka sanada labadakuniyolabaatanka dhegaystayaal xibintii ciyaaraha ee maantana waa naga intaa
haddii aanu dib ugu laabanno kaalimihii qasiidooyinka bisha ramadaan markana
intaasna dhegeystayaal waxaanu weli idaacadeenayey duurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa v o a odon le sidaasiyo nabadgelya